iskoorimaadkani wuxuu ka dhacay xerada generaal gordon ee ay maamuli jireen tababarayaasha imaaraadka oo toddobaadkii hore isaga baxay magaalada muqdisho ee ciidamada ka wada tirsan dowladda gaar ahaan militariga ayaana xerada gudaheeda ku dagaalamay wararka ay b b c du helaysa waxay sheegayaan in ciidanku ay dagaalameen kadib markii ay ku murmeen kala bixid agab ciidan iyo saanad military oo ku xaraysneyd keedka ciidanka halkaas waxaa ka bilowday rasaas culus oo ay labada dhinac iswidaarsanayeen xaafadaha ku xeeran saldhiga oo dhan daqiiqado badan waxaa laga maqlayay hubka labada dhinac ay isku ridayeen taliyaha militariga soomaaliya genaraal cabdiweli jaamac gorod oo la hadlayay wakaalada u faafisa wararka dowladda ayaa sheegay in lasoo xiray ciidamo iyo saraakiil uu sheegay inay ku lug lahaayeen in ay saanad iyo agab ciidanba kala baxayeen xerada wuxuu sheegay in ciidanka xooga dalka oo ay hadda gacanta ku hayaan askartii iyo saraakiishii ka dambeysay buu yiri dhacdadan inkastoo ay tiro ahaan aada u yaryihiin haddana waa mid aan marnaba la qaadan karin buu yiri waxaan ballan qaadaynaa inaan horkeenno sharciga dad kala duwan ama ilo kala duwan oo xerada ku dhowdhow waxay b b c da u sheegeen in ugu yaraantii saddex askari ay ku dhinteen iskoorimaadkaasi sideed kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale ciidanku waxaa la sheegay inay ku daba jiraan askar qoryo fudud kala baxday xerada oo magaalada meelo kala duwan la aaday axmed
marka si kale haddii loo dhigo xerada in la bilileqaystaa la rabay ma la dhihi karaa
tan iyo markii imaaraadku ay banneeyeen xeradaasi toddobaadkan waxaa isaga soo daba laalaabanayay saraakiisha sare ee militariga gaar ahaan abaanduulaha ciidanka militariga ee soomaaliya generaal caanood waxaa loo sheegay ciidanka halkaasi degan inay yihiin guuto ka tirsan militariga oo la yiraahdo daljir waxaa loo sheegay in sidooda iyo hubkooduba ay sidaa xerada ku deganaanayaan laakiin shalay ilaa dorad waxaa soo baxaysa in xerada tasiilaadkii ama adeegyadii ay lahayd ay ku yimaadeen gaabi sida biyaha iyo korontada oo markii hore ay imaaraadku maamuli jireen waxaa joogay shaqaalo badan oo cunto kariyayaala oo afrikada meelo kala duwan ka yimid dhammaantood wadanka waa laga saaray marka waxaa imaanaysa adeegyari taasi waxay keentay in askarta qaarkood ay mararka qaarkood ku fakaraanba in agabka military ama saanada military ee keedka halkaasi yaalla inay la baxaan taasina waxay keentay in markii dambe ay dhexdooda isku khilaafaan aakhirkiina ay keentay in iskorimaadkani dhaco islamarkaana taliyaha militarigu uu qiro in iskorimaadkaasi uu xerada ka dhacay islamarkaana ay jiraan askar iyo saraakiil loo xiray in ay agab iyo saanad militariba meeshaasi kala baxayeen axmed marka taliyuhu ma sheegay cidda mas-uul ka ahaanaysa hadda kadib ilaalinta agabka iyo hantida meeshaas taalla
taliyuhu wuxuu la hadlayay wakaalada wararka ee dowladda u faafisa faahfaahin intaa ka badan oo dagaalka ah ma aanu bixin laakiin labadii maalmood ama dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay markuu abaanduuluhu xerada ku laalaabanayay wuxuu u sheegay ammaanka inay guutadu madax ka tahay guutadii halkaasi deganayd guutadu waxay isugu jirtay ciidan special forces la yiraahdo ama howlaha gaarka ah qabta iyo ciidan commandos iyo sidoo kale ciidan kale oo eventrya marka wuxuu sheegay in agabkooda iyo qalabkooda iyo dareskooduba ay sidaasi xerada ku deganaanayaan oo iyagu ay mas-uul ka yihiin laakiin socod kale oo xerada yimid saaka iyo ayaa wuxuu keenay inay xoogaa ay ishiifaan ciidanku taasina ay keento in qaarkood ay ku fikiraan inay hubkaasi kala baxaan xerada taasina ay keento in dagaal halkaasi ka dhaco oo israsaasayntaasi dadka xaafadaha degan ay maanta oo dhan maqlayeen oo qaarkoodba wararka aan helaya ay jirteen dad shacab ay wax ku noqdeen axmed